bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam runtii musuqmaasuqa xeryahu goostay oo meel walba soo maray waa tii aad la socotaanoo dhulkii dhammaa la dhacay wixii dadka iska lahaa darjiinooyinkii qabriyadii wixii dhammaa lasoo dhacay hadda meesha ugu dambeysay marahaysaaba waxay maraysaa in maaragtay wufuud been ah oo dad dibadda loo diraa ee qoladii dhammeed oo tarhiibayaashii libiya iyo ka shaqey jira xamar yimid marka connection waxay la sameysteen dowladdii la xiriireen gaar ahaan qoladan maaragtay immigrationka haystay la xiriireen marka qofka wafdiga laga dhigaa shan toban kun oo dollar laga qaadanayaa shan shan kunaa loo kala qaadanaya qofkaas basaboor waxaa loo sameynayaa inuu maaragtay shaqaale dowladada yahay sidaasaa lagu gelaya maanta hadda waxaa ugu dambeysay maaragtay switzerland maaragtay aa ugu dambeysay maaragtay oo saddex labaatan wafdi la sheegay oo laga yaabo in laba qofood ay rasmi ka tahay inta kaleetana shan toban kun oo dool laga qaadanaya marka taas waa wax iska muuqata oo fashilka iyo waxaanan taa waxaa kasii daranba inta hadda wasiir kasta oo ama xildhibaan kasta oo maanta jaanis helaa ee kasoo baxa xamar meeshii loo dar hor usii aada soo noqon maayo qaar aniga aan garanay waxay joogaan belgium ay joogaan qaar maraykanka ka galeen qaar waxay joogaan maaragtay turkiya iska galeen wax hadda maarata nin walba jaalis wuxuu ku raadahaya marka musuqmaasuqu waa dhammaaday oo waxay ku turaysaa dadkii la rabay oo dhahaya dowladaan nahay oo ummadaan difaacaynaa oo wadankan xoreynaynaa oo cadowaan ka celinaynaa oo maaragtay waxaan gaarsiinaynaa horumar iyo barwaaqo iyo adduun iyo shidaal maanta waa tarhiibayaal waa maaragtay aada faasheen maarata marka websaytadahaba qorahayba haddaa gashaan maaragtay waxaaso dhan waa arkaysaa waxaa lagu soo qorayaa waxyaabo bashaca lagu soo qoraya oo laleeyahay maaragtay waxaa ka dambeeya agaasimaha guud ee maaragtay sirdo waxaa ka dambeeya ninka haysto immigrationka dhuxulo ma ah kee xayawaanka meesha dheeraa ayaa ka dambeeya leeyihiin marka waa fashil weyn oo jiro waa siyaasad burburtay haddii wax kasta haddii lagu sameeyo xasan haddii la caayo haddii wax laga sheego haddii musuqmaasuq dho waxaasoo dhan ma marayaan ma karayaan marka waxay yidhaahdaan soomaalida wanka weyn jeero la gowraca indhihiisa cirka ma arkaan marka xasan wax u dhiman ma laha laakiin musuq maasuq meesha ugu dambeys maray saas daraaddeed la socotaan maaragtay caalamka inuu ka kala cararhayo maraykanka inuu yiri maarata meeshan halaiskaga baxo meeshan wax ka soo socdo ma laha waa ujeedaan dhaqaalihi waa laga goostay waxaan wax dhaqaale bixi kara ma laha nin maanta gabdha waxaa arkaysaa nairobi inta laga qaado switzerland la geena oo berina maarata riib sii gala arkaysaa marka waxaa meesha uxmaada ka maraysaa musuq maasuqa tahriibku sida caadiga ah inta badan wuxuu ku dhacaa qaab dhuumasho ah maamul walba oo dunida ka jirana inta badan si buu u culaadiyaa oo sida caadiga ah maamulka ugu liita ee adduunka jira qorshahaas waxaa moodaa in xoogaa yar dagaal yar uu ka muujiyo in dowladda federaalka ah ay qorshihii tahriibinta ah maanta macaash u aragto oo dhallinyaradii soomaaliyeed iyagoo tiro aad u badan loo dhoofinayo waddamadaasi arrinkan isaga ah muxuu ka dhigan yahay bismiillaahi raxmaan raxiim wuxuu ka dhigan yahay fashil weyn oo aada u fool xun tarhiibka maanta gacmahu goostay oo maaragtay wax oo ma ahan xataa wax la qarqarinayo maalinleed waxaan arkayay maaragtay nin sarkaal oo ofisar oo ka socdo khadara maqlay maaragtay oo dhaha soomaaliya waxaan ka qaadnay toddoba iyo toban kun oo shaqaalaah oo shaqaalo hoose oo noo shaqeynah oo tarhiibinayna maaragtay oo xagga geynayno marka waa nasiib darro maaragtay in in intaas in la eg maaragtay oo soomaaliya oo dhallinyaro ah oo waddanka mustaqbal u leheed laga yaaba inay qaarkood iskuulo dhiganayeen qaarkood jaamacad dhiganayeen in maanta inta lacag laga qaata laaluush haddana laga dhigo booyaasooyin guryaha ka shaqeeya oo carabta u adeeg in laga dhigo waa nasiib darada ummadda haysato wey horaa loo sameeyey waa la soconaa sacuudi waxay ka sameeyeen gabdho yaryar oo masaakiin oo caruur in la qaada meeshii la geeyey ku dayacmeen dhibaato badan ka dhacday haddana daraad maama usbuuci horaatan dhegeysan aan fiirinay iyagoo dhaha maaragtay sarkaal qatar ka socdaa yimid muqdisho wuxuuna sheegay in maaragtay toddoba iyo toban kun oo maaragtay dhalinyaro soomaaliyeed oo maaragtay oo shaqaalo hoose ah oo adeegayaal oo dukaamanka ka shaqeeya masquulaha ee ka shaqeeya la qaadayo wuxuu yidhi toban kun oo ka mid waaba qaadnuu yidhi toddoba kun hadda noo dhamino marka musuq maasuqa iyo foolxumada iyo bashaca meesha horeysa maraysaa marka waa dowlad maaragtay isleh maaragtay waxaa lasoo marihaayaa ee balcadaa lasoo marihayaahe intaan yar halaga sii carar halaga sii baxo nin walba inuu wax ka dhaco rabaa wasiiradaa daldalanay wixii daldalanay marka waa wadan la kala cararay oo nin walba wuxuu ka qaadan kara ka qaadan kara waa marta marka musuq maasuq meel xunu marayo farintaada ku aadan dhallinyarada soomaaliyeed maxay tahay iyadoo kumanaan askar shisheeye ah dalka ay joogaan oo sanadihii lasoo dhaafay qaybo cusub la keenayey walow hadda inkastoo ay sii baxayaan haddana dhallinyaro soomaaliyeed kumanaan dalka dibaddiisa shaqaalanimo loogu qaadayo kumanaan kaloo ajaanibana dalka soomaaliya lagu soo xaaqayo farintaada ku aadan dhallinyarada maxay tahay
bismillaahi raxmaan raxiim fariinteeda waxay tahay dhalinyarada soomaaliyeed ee maanta bayhoofka iska noqda ee shaqo la-aanta iyo fashilka iyo murugta iyo uu ku dhacay maaragtay dibarshanka ku dhacay ee maalinta walwalsan waxaan kula tali lahaa cizi iyo sharaf waxaa ku heleysaan waxaweye waa wadankiina iyo diintiina inaad difaacataan maaragtay isku kalsoonaataan intaa ka noqon lahayd maaragtay dhalinyaro soomaaliyeed oo maanta waxbaranaya intaa maanta aad ka noqon lahayd maaragtay nin oday talyaano tacbaane uqaqabe intaa noqon lahayd ama maaragtay carab tacbaanaho oo meeshaan joogo oo ku gargaraaci lahay ku garbaashi lahay waa saxuunta u dhaqi lahayd waxaa idinka sharaf badan wadankiina inaa aamintaan wadankiina inaa ku kalsoonataan waxaan inaa iska dhicisaan oo cizi iyo sharafaan haynaha aad noo timaadaan oo wilaayaadka aad timaadaanoo aad aragtaan bal quruxda iyo sharafta aan leenahay iyo ciziga aan leenahay iyo qiimaha aan leenahay iyo dadka walaayaadkuna aad aragtaan ayaan ku tali lahay maxaa yeele adduunyadan waxaa cuntay waxaa cabtid waa kuu qorantay maku dhaafaysid laakiin waxaa nasiib dara ah maanta adoo maanta heli kara cizi iyo sharaf inaad dulli ah ka dooratiin maaragta oo oo ciidan aan waxba taraynin oo jawaasiis leedan ka dhigto oo meelaha laydinku laayo waa aragteen wixii dhalinyaro oo iskuulaadka ka baxo dhan waxaa lagu shubay furmaha waana baabeen waa iska baabeen waa iska kala tageen haddana waxaa loo wadi hayaa maaragtay in gaalahaas loo geeyo qaar talyaanigaas odayaasha dhinta ee tacbaanka afka ka titiraan hilibka doofaarka u qalaan waxaasaa loo wadaa ama carabtan maaragtay ee addoonsiga ka socda la geeyo marka waxaan ku latalayaa dhalinyarada walaalayaalow ilaahay ku xirnaada ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزيا لذين شرفها لذين دينتنا دفاعا أمي ذوبة إنها مارتي شرفتنا كرامتنا سعشتان نو إماذا ولاياتك إماذا والله الذي لا إله غيره نور وحي لسان تن أدوك وفي عنه لسان عزي شرف يا الدنيا دقالة هذا أركتان ذاتك ماشي نكون الوحوية مكن ولا إسلام مارتي يروي مرايك كون ولا إسلام هاي مركو حنقول لها إني صوحة ليلان مارتي ولاياتك إسلامية inay soo haleelaan maaragtay halgan ka socda inay wadankooda iyo hooyooyinkooda iyo aabayaashooda guryaha laga saaraya laga raacda inay maalmo arkaan ama bajaajka la kormarinaya ama la dila ama layska xiraya maanta canuga dhaqaaqa waa la qabanaya nabasuuda qaadanaysa lacaga lagu soo daya war waxaan dulgaan ka baxa ee ka soo taga ka imaada insha allahu tacala intaasan kula talinaya